caruurta yaryar ee qurbaha ku koray waxa ay aada uga faa'iidaystaan macallimiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada dibadda ee u sahlay sheeka soomaaligii ama sheeka xariirooyinkii oo dib loo qaabeeyey qaar badanna laga bedelay waxyaabihii cabsida walwalka iyo mararka qaarkood sheekooyinka dhinaca tabanaha ah ee walwalka dhalin kara oo qaar laga bedelay marka la eego sheekadii ahayd diinkii daacadda ahaa iyo ay ka mid yihiin cigaal shiidaad iyo col iyo qaybo kale oo fara badan oo habeenkii xalay bugaagtaasi lagu soo bandhigay magaalada nairobi iyadoo ay qortay nimco nuur oo ka mid ah macallimiinta manhajka elays af soomaali ee wadankaasi finland oo ilaa heer bidaa'iya ama bilow ah ilaa iyo heer jaamacadeed afka soomaaliga ku bara waxaana ay soo kordhiyeen qaab kale oo digital ama nidaamka markaasi sida tooska ah taleefanada gacanta iyo weliba internetyada laga geli karo oo si fudud lagu barayo xarfaha say isku raacraacaan iyo qaabka sheekooyinka loo dhiso waxaan weydiiyey kulan weyn oo ka dhacay magaalada nairobi habeenkii xalay balnimco nuur inay nooga waranto buugaagtaasi iyo waxyaabaha markaasi ay xambaarsan yihiin waa mahadsan tahay yaasiin aad iyo aadaan umahadsan tahay waa ku salaamaya adiga iyo asxaabtaada iyo bahda v o o dhan buugaagtan waa buugaag caruurta ay ka baranayaan barbaarinta togan habdhaqanka wanaagsan isu danqashada isu naxariisashada iyo weliba isfahanka waxaan u malaynayaa maadaama aan finland deganahay finishka iyo dadka qurbaha waxay samaysteen nidaamo ay caruurtooda ku barbaariyaan laakiin dadka ugu baahida badan waa dadka dalkii ku nool ama wadamada u dhow ku oo dariska la ah ku nool aysan jirin macnaha system ama nidaam loogu diyaariyey barbaarinta dabcan dalkeena dhibaatooyin iyo waxaa ka dhacay iyo dagaalo soo kabsashadana mudday qaadanaya marka waxaan ugu talagalay cunug kastoo soomaaliyeed oo ku nool dunida maanta ama beri dhalan doono ama haddaba joogaba dad badan baa ka soo qayb galay runtii aad waxaa usoo jiitay nidaamkan digitalka oo qofku meel kastoo adduunka uu joogo iska diiwaangeliyo buuggii hardcopiba hadda maaha qaarkood kuwa sida elays oo kale marka kuwa dadku sida ay dadkao dhan internetka ma wada haystaan iyo habka loo wada isticmaalayo bal taa faahfaahin ka bixi
buugga qaybna waxaan ka dhigay buug oo qofkii aan awoodin inuu kombyuutar ilmihiisa u gato inuu buug ahaan u heli karo qaybna waxaan ka dhigay digitaal oo ay tahay qofka awoodiisa ay u goyso inuu ilmihiisa kombyuutar u gato haddana ay maaragtay fursaddii iyo wakhtigii uu ku adag yahay oo ay adag tahay meel macallin soomaali joogo inuu tago inuu asagana fursadaas helo in macnaha qof kasta oo soomaali ah kii awoodana uu helo kii aan awoodinna uu helo cidna aysan ka maqnaan ilays af soomaali waa manhaj waa hadda waxaa hortaada yaallo digitaalka aragteen waa kow iyo laba saddex iyo afar waa diyaar oo bisha sideedaaday soo baxayaan shan iyo lix insha allah sanadka dambe abwaan waxaad ka mid tahay dadka ka soo qayb galay magacaagana ii hormari buugtii aad qori jirteenna waa ka duwanya saad arkayso maxaa kusoo jiitay magacaygu waa abwaan cabdiweli yuusuf si wacan uu ka duwan yahay bugaagtii kale oo in badan soomaalidu ay soo bandhigi jirtay runtii bugaagtu sida ay u muuqdaan waa bugaagta loogu talagalay caruurta laakiin dabcan dadkayaga burburka iyo waxyaalihii nahareeyey markii loo fiiriyo waxay ka mid yihiin qof weyn oo akademiga ayaa u baahan buuggan oo kale waxaa ka mid hadda buuggan la yidhaahdo mire iyo mukulaal nadaafadda iyo sida uga hadlaya qofka bini aadamka iyo nolosha iyo nadaafaddu sida ay isula falgalahayeen waxaa ka mid ah cigaal oon garanayno oo weliba hal hab kaloo positiva looga hadlay dee dadkayaga waxay yaqaanaan hebel waa fulaya kaa waa cigaal shada la bedelay oo ah in nabaddu ay tahay in wax badan laga tanaasulo waxaa ku jiroo kale elays oo weliba ka duwan buugaagtii soomaalidu ay lahayd oo ah academic in qofki uu ka daawan karo shaashadaha caalamka ama shaashada intuu ishordhigo labtobkiisa kombyutarkiisa waxaa la yidhaahdo telefoonkiisa ibadkiisa uu u baran karo si digitaala isagoon macallinkii la joogin su-aal cabdille waxay ka mid tahay macallimiinta iskuulaadka ee baahida gaarka mid ka mida ka hirgelisay nairobi waxaanay kala shaqaysaa dhinaca waxbarashada bal buuggan iyo muddada la diyaarinaya iyo caruurta baahiyaha gaarkaa qaba waxa ay ka baran karaan waxaan horta aada ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo bandhigga buugagta ilays af soomaali oo ay ku diyaarisay walaashay qoraan nimco nuur oo kanooga timid wadanka finland ugana soo booqatay nairobi buugagtan aniga waxaan ka mid ahaa macalimiintii eegayey kana eegayey ka qaybgelinta caruurta baahiyaa gaarka qaba maadaama takhasuskeyga uu yahay maaragta macalimad caruurta baahiyaa gaarka wax u sameyso marka runtii buugagtan maqal iyo muuqaal iyo maaragtay sawir ahaanba caruurta aada ugu diyaarsan yahay maskaxdan ilmahana wuu dhisayaa siday nimco u diyaarisay faa'iidaystayna waa si ilmaha dhan ama baahiha qaba ama iyo qaban uuna ka faa'iidan laakiin ilmaha baahiya gaarka qabana uga si fiican waxaa cilmi baarista lagu ogaaday ilmaha af soomaaliga yaqaana in luqad kasta oo ay bartaan u fududaanayso marka aad waxaa muhiim u ah in laga qaybgeliyo oo ilmaha waalidiinta mas-uuliyadda saaran waxay tahay inaan luqadeena hooyo ilmaha barno dadka ka soo qayb galay oo qaar badani ay iyagu ka mid yihiin dhallinyarada wax ku barata waddanka kenya ee aan far soomaaliga ku wanaagsanayn ayaa iyaguna soo dhoweeyey nidaam qofku uu si toosa markaasi kala socon karo moobaylkiisa ama labtobka markaasi kombyuutarada ay wataan oo ay si toosa uga baranayaan afka iyo qaabka markaasi xarfaha laysku raaraayo iyadoo fursadahaasina looga faa'iidaysanayo sidii loo kobcin lahaa heerka far soomaaliga ay ka gaarsiisan yihiin dadkaan gudaha soomaaliya ku korin ama aan ku soo barbaarin yaasiin sawar dheere v o a nairobi